kulankani looga hadlayay arrimaha midnimada iyo nabadgelyada ee deegaanka tanariva ee gobolkan xeebta ka tirsan ood wadaagna la ah gobolka waqooyi bari ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka hambaris waxaana kasoo qeyb galay ku dhowaada shan boqol oo qof oo ka kala yimid deegaanada ka kooban yahay samar goboleedka tanariva ee gobolkan xeebta khaadka telefoonka ee deegaankaasi ayaana waxaanu kala xiriirnay ibraahim xuseen oo ah guddoomiyaha soomaalida ku nool deegaanka tanariva magaciid waxaa la dhahaa ibraahim xuseen chairman soomali tanribaan ahaa waxaan shir ka dhignay meel la dhahay amareysa soomali shirkii soomali dhan aan isku soo yeedhay amareysa shir ka dhignay nabadgelye ayaan zayd ka hadalnay wadanka inaan nabadgelye ku dambaalno nabadgelye ku joogno ayaan zayd ka hadalnay waana ku raacnay taasna inaan nabad qaadano nabadna ka shaqeyn waxay iga warantaa mudana guddoomiye shirkan dadka tirada kasoo qayb gashay iyo deegaanada tanariva ay ka kala yimaadeen
waxaa ka imaaday saddex sub county oo tanariva dhammaan waa ka imaadeen division ama location ama sublocation ama kijiji saddex iyo labaatan oo meelood oo soomaali degan tahay waa ka imaadeen oo representative kulli tirada dadka kasoo qayb gala marka intee ayay dhamayd ugu yaraan shan boqol oo ruux waa kasoo qayb gashay markaasa si wanaagsan aan ku dhamaysanay si nabadgelyo aan ku dhamaysane alxamdulilah wadanka waxaan ku dabaalay wakti siyaasaa la joogaa nabadgelyo wadanka aan lagu soo dabaalo nin kasta meesha joogo nabadgelyo aan ka shaqaantaane waa gartay inaad mudane hadda ka hadashaan arrimaha nabadgelyada maxaa keenay ma waxaa jirta arrimo dhinaca nabadgelyo la-aanta deegaanka kasoo siyaada ayaa jirta haa mar kasta waxaa dhacay dad baa isku dhacay biyaal isku dhacay magaalada xadeeda dadaas ku dhahay marka fitna wadanka ka jirto inaan fitnada aan dhexgalin fitnadaas in laga waantoomo aan ka hadalnay dhinaca kale sheekh ibraahim maxamed oo ku magac dheer sheekh ibraahim bangal ayaa waxa uu sheegay in kulankan diiradda lagu saaray arrimaha midnimada maadaama ay doorasho ay fooda inagu soo hayso intii hadda walaalkay macalin ibraahim germanka uu kuu sheegaya ayaa jirto arrinta nagu kaliftay inaan midnimo soomaaliyeed samayna xilligan oo xilli doorashooyin la joogo xilliga doorashooyinkana badanaa dadka wadanka xoogaho qulqulatooyin iyo xoogaho maaragtay fidno fara badan ay ka dhacayso ayaan waxaan isdhahnay aan is ogaana codkeennana mid ha ahaado arrimaha ugu horeeyo aad looga hadlay ee ugu muhiimsanaayey waxay ahaayeen midnimada soomaaliyeed waana laisku dhaari ayadoo qabiil soomaali ah oo ka soo qayb gelin u jirin ee dhammaan ay kasoo qayb galaan qabiilka ugu yaraay hal qof iyo laba qof ay ka joogeen madaxdii iyo cuqaashii iyo culumadii iyo dheergaradkii iyo mutacalimiintii beeralaydii maadaama aan degannahay tanarifa soomaalina aan nahay noodistanna ay garabka nagu haysay ee gobolkeennii iyo countigeennii asalkaha ay tahay siyaasadda gadaasheed waktigan hadda siyaasaddana maaragta ay dadkii meel ay noogu soo hagaagaan iyo cod ay noogu soo hagaagaan iyo madax ay noogu soo hagaagaan inaan yeelano maxaa yeelay waan ognahay laazim inay uun dadka ayaga noo imaadi doonaan oy dhihi doonaan kuriaan rabnaa reer kenya aad tihiin kurihiinaan rabnaa soo dhowaada marka meeshay kusoo hagaagi lahayeen iyo madaxdii ay la kulmi lahaayeen ayaan maaragtay u fududaynay sidaa darteedaan marka soomaali u midaynay ammaankan aan ugu hadalnay maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaala xeebeedda mombasa